howlaan badan inay ka tirsan tahay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhallinyaradawaxay lagu doontaa hay-ad raacsan wasaaraddaas miisaaniyadeeda iyo waxtarkeedana wasaaraddaasa looga fordhin doonaa runtii mahuraan in halka laga hadla cidno waxuma hadlay wixii dhallinyaro lagula hadli lahaa hadday ahaan lahayd in wax la qabsado wax la soo saaro hadday ahaan lahayd in midnimada iyo iskuduumyada laga shaqeeyo hadday ahaan lahayd in qabyaalada laga tago hadday ahaan lahayd tahriibka in layska dhaafo hadday tahay tacadiyada gabdhaha loo geysanayo in laga waabto waxaan u malaynayaa heesahaas oo dhan waa heeso mug weyn oo muujinaya ciddii dhugley inay ku qaadato waana luqadda keliya oo dhallinyaradu ku fahmaan marka aadan ugu faraxsanahay haddii ay dadka qaybtiis af soomaaliu ku waaweynyahay ma garan kara laakiin warka ay sheegeen oo xigmadda ah uma baahna in wax badan la yidhaahdo waxaan sidoo kale uga mahadnaqayaa halka abwaanshuga oo muddo dheer u taagnaa inuu bulshadiisa uu baraarujiyo waxaan aada u xasuustaa laga bilaabo labaiyo sagaaشhankii markii lasoo qaxay ilaa iyo dhismihii puntland shuba markuu wuxuu ahaa abwaanka keliya oo puntland dadka uxusheey arrintan anigu aada ma aqaano xaraha ka sheekeynayo dhaqankaas aniga ridmihiisa aada ii soo jiitay laakiin ereyada waxba iga kufakareen waxadeed laakiin waxaan xasuustaa lix iyo sagaashankiiyo marka laysu yimaado meelaha bulshada isugu timaado oo la baraarujinayo puntland waxay soo martay shirad aada u adag oo dhib badan oon xasuusto dhismihii ugu horeeyey ee magaalada boosaaso shirkii afar iyo sagaashankii kii shan iyo sagaashankii shirar fara badan oo xoraynta gaalkacayo waxaa jiray dadku maru aada isugu imaan jiray shuba wuxuu ahaan jiray ninka dadkan jiheeya nabadooda ka shaqeeya horumarkooda ka shaqeeya waxaan rajeynaynaa inuu aabbaha suugaanta iyo fanka puntland uu yahay wakti badanna u hudhay waan ku faraxsanahay isagoo weli noo siina dhallinyaro yaryar oo iyagana abwaana ah xikmad badan inay usoo baxaan dadkan waxaa la rabaa waxaa la isu sheegay in la weeleeyo oo ficil loo bedelo maanta dhan haddii wax nalagu guraayo oo wax la sheegayo dhaqankana uu si kala yahay waa dhibaato horle runtii waa lagu celceliyaa dhallinyaradu waa boqolkiiba toddobaatan waa xoogii dalka halka waxaaba lagu dhigay dhulku waa dhallinyaro hadda dhallinyaradii sida hadda ay tahay qaybtooda hadday sii ahaato soo dhulku dagal guuri maayo ya dhulku waa dagal duugaay waxaan runtii aada uga xumahay in dhallinyaradii ay aada hadda ugu jihaysatay waxyaabaha maanduuriyaasha ah oo dalku soo badanaya runtii wax dhaqan iyo diin iyo akhlaaq ay dadkan lahaan jireen dadkan waa dad muslimiina waa dad dhaqanka ku adag waa dad dadkiisu suugaantiisa iyo iyo waxgaradkiisa ay u diyaariyeen ummad nool inay noqdaan ummad dhimatay looma diyaarin ummaddu inay nooshahayna waxaa laga gartaa inuu akhlaaqdiisa fiican tahay waxayna ku xambaartaa in uu bulshadiisa dowr ka qaato dowr halabuur dowr wax soo saar dowr shaqo marka runtii dhallinyaradu fursad baad haysataan weli waxaan runtii dowladdan aan anigu madaxda ka ahay muhiim bay u tahay dhallinyarada maxaa yeelay boqolkiiba shan iyo toddobaatan hadday dhallinyaro yihiin mas-uuliyadana saaran boqolkiiba shan iyo toddobaatan marka oo dhallinyarada waxaan jecelnahay wixii awoodeenna oo ugu horeyso inaan tabta toosan oo aan isleenahay dadkaan horumar bay ku gaarayaan inaan wakti badan geliyo dhallinyaradu waayeelku wuxuu u baahan yahay wax ka badan u baahan yahay soo maa waayeelku wuxuu u baahan yahay waa wax kooban laakiin idinku waxaad tihiin jiil soo kacayo firfircoon waxaad u baahan tihiin in wax nila baro waxaad u baahan tihiin in si wanaagsan nila quuday waxaad u baahan tihiin shaqooyin nila abuuro waxaa u baahan tid in nibi maaweeliso saas maaha maaweelada nuuxaddaada dowladdu inay dowska saarto cayaara hadday noqon lahay suugaan mararka qaarkood fariimaha idiin sheegta haddee mahuraanna hadda waa idinka inaga tirsanta hadda iyadana waxaa laga rajaynayaa intii hore isxil qaatay iyo in ka badan oo waxyaabaha jirooyinka dalka ka jira jirooyinka bulsho jirooyinka midna dhakhtarkaa daaweya midna abwaaliintaa daaweysa saas mataqaanaa social illnesska waxay u baahan tahay dadka badankiisa haya oo ay ka mid tahay raji xumada oo ay ka mid tahay shaqa dadka waxaa leeyahay shaqa ma shaqeeyaan laakiin arrintaas in lagu noqday u baahanta shaqadii waa la diiday dalkii xoolihii oran waa raacda hadda beerihii iyagaa fala dadkii ma shaqaysanayaan marka puntland waa loo soo shaqan tagaa marka ma noqonayso in la yidhaahdo dadkii shaqo ma haystaan dalalka la leeyahay shaqo ma haystaan xataa qofku wuxuu leeyahay masquul u dhaqo waa waa buuxda dadka yurub iyo fiimid qaybtiina garanaaye meel uu ka shaqeeya male wuxuu sugayaa nin ka tegey ama dhintay ama ritaayar garay shaqla-aanta la sheegaya waa saas laakiin ummad waxba aan ka shaqaynayn oo haddana dhahaysa shaqala-aanaan haysa arrintaas horta waxay u baahan tahay si si gaara in loo baaro waliba wasaaradaha kuseeya inay research dhabar ka sameeyaan hal hay-adaha waxaan aada uga codsanayaa dabcan hay-aduhu waa inay dadka caawinaan soomaaliya waxay ka mid tahay united nation family united nation wuxuu dejiyaa istraatiijiyooyin waaweyn sustainable development goal laakiin waxaa la rabaa midkan hoosoo la dejinayo in lagu in lagu saleeyo baahida halka jirta uma baahanin baahi meel kale ka jirta in lasoo transfer garayo waxaan rabnaa hay-adaha proposalka loo qoraayo inay wax ku qabtaan ma aha fanka ay soo helaan inay la yimaadaan waxaan u baahannaha inaan anagu abuurno baahida qeexno mashruuc u bedelno iyagu markaas ay maalgelinta bixiyaan maalkan ay bixinayaan waa maal ummadda adduunka oo dhan baa iskale soomaaliya naftirkeeda xaaladda adag bay ku jirtaa iyada naftirkeeda qaaraan dowladaha dhan ku qoran baa horta waxaa lagu qabtaa marka qaaraanka waa taqaanaan familiga marka qaaraan qaadanaya dee ninka markuu waxaysan ninka waxaystaa laga qaada sooma markaa waxeshidna waad bixin doontaa marka soomaaliya mar bay noqon doontaa kuwa gu-aanka qaaraanka siiya dhowaan insha allah marka waxay lala socdaa inta hadda ay ka helayso marka waxaa rabaa qaaraankaas inuu si saxa noo soo gaaro oo si saxa loo jiheeyo waxaan aada uga xumahay shaqooyinku inay iska noqdaan waxyaabaha la yidhahda habidka waxbaa la samayn jira lagu celcelinaya waxaan rabnaa ummad inaan noqonno creativity la maskaxda ka shaqaysa baahida qeexda waddo xal aana keenta oo aan la odhan saasaa la yeeliso haddii maalintii shan iyo tobanka mi dhalinyarada halla xuso labaiyo tobanka adduunka hal halla xuso keliya hadday noqoto oo dadku sugaan xuska xus ya waxay isu bedelaysaa hadda waa laga guuray waan u malaynayaaye odayaashu markay dhintaan sanadkiiba mar tacsida loo samayn jiro oo kaleeta ya marka waxaan u baahannahay marka la isku yimaanayo inay noqoto fariimo cad oo la qaadayo oo shaqo isu bedelaya aysan noqon ha loo yeero siminaar baa jira waxaasaa jira ani hadda war badan ma haye oo oo la yidhi siminaarada waxaa loogu ordaayaa waxbarasho ma ahane xoogaa yaroo faragubkaa la rabaa waxaas waa waa waa cudurrada dadkeenna haysto in laga baro u baahan waxaan u baahannahay mashaariic halkan waxaa ku taallaa entrepreneurship waxaan u baahannahay mashaariic sax ah oo xirfad xirfaddu aysan ahayn xirfad la iska soo maanguuriye waxaa rabaa qofka xirfadda intaan la barin in la qeexo xirfadda ay suuragal tahay inuu shaqo ku helo ama isagu uu danaynayo markii la qeexo lagu beysgareeyo waxaan u baahannahay marka la dejinayo structureka la rabo in coraska la sameeyo corosku waa inuu noqdaa customize wax qofka loo dejiyey inuu noqdo mid isaga loogu qorsheeyey baahidiisa hadda jirta waxaan filayaa wasaaradda iyo khubradooda intaa inay ku filiyihiin iyagoo la kaashanaya wasaaradaha kaleeta ee khuseeya horumarinta dhallinyarada waxaan u baahannahay dhallinyaradu inay la yimaadaan mashaariic suuragal ah fulintooda iyo aragti fog muhiim ma aha wax kastoo sheegtid intaad la fuliyo laakiin waa inay aragtidaada vishinkaaga inuu aada u cadyahay qorshahaaga fog inuu cadyahay waxaan kale oo runtii kula dardaarmaya ururada dhallinyarada anu waxaan maqlaa undallado ma garanayo waxa dad isku wada yimid inay dallad noqdaan maxaa u diidaa inay hal urur inay ururba noqdaan hal urur anigaa ma garan kare dalladahan ma fahmin maxaa yeele waa dad kala qoqoban oo maalin maalin isu yimaada saas noqonayan soo ma maxaa diiday structure sax ah oo ururka dhallinyarada puntland yeesho muxuu yahay waxaa hortaagan ya waa jira ma jira soo maa ninkaasaa runtu sheegay waa dallado hadda intii isku xaafada ay mid samaystaan midkiiwan soo maa runtu soo saas maaha hadde maalin walba dhallinyarada dhallinyaraa ku haysaan saddex iyo tobanka dhallinyaro ahaan intaas waa akhrisaane saddex iyo tobanka saddex dhalinyaro dadka dhan qaranay gaarsiisay idinku maxaa rabtaa inaa gaarsiisaan horta programkiinu muxuu yahay waxaa la rabaa program cad inaad la timaadaan liibaan iyo saaxiibadiis ya runtii nin dhalinyaroo firfircoon waayo meelo badan aan ka arkay laakiin dalada bayaan intay laegta anu ma aqaan marka ya ma sagaalka isku tegay ba ma halkaa keliya jirta mise dalad kalaa jirta iyadaan magax kale puntland halkaas keliya waa fiican tihin markaas laakiin anu waxaa maqla ururo badan oo tiro badan oo qaarkooda u diiwaangasanayn wasaaradda soo saas ma ya arrintaas waxay u baahan taha ceeb bay nagu tahay in dib loogu noqdo warar badan baa waay ruuxadeeda amba dhallinyaradaa ku jiraa mid mid kamidaa ku jiraa bahasha aan midayno structure saxa loo sameeyo activitygeeda iyo shaqooyinka ay qabanayaan ha noqdaan wax qorshaysan oo ka duulaya sanadka oo dhan iyo wixii la qaban waxaan runtii soo boorinayaa isagana sanduuqa horumarinta dhallinyarada horena u sheegay laakiin waxaan rabnaa sanduuqa horumarinta dhallinyarada inuu magac noqonayo wasaaradda iyo ururada dhallinyarada waxaa laga rabaa sanduuq structurekiisii leh qorshihiisana leh oo markaas la lonjigaray si dhab ah oo la yaqaan sanduuqaas wuxuu qabanayo runtii waxaan anigii nagu boorin lahaa dowladdana kolley qorshayaasheeda ka mid ah haddaynan helin dhallinyaro xirfad leh dalkan ma sii joogi karno laba sababoodna maskaxda ku hayo mujtamaca mujtamac reer guuraagu ah miigii waa laga yimid magaalooyinka la soo galay sooma dhaqan magaalana in la yeesho lama rabo magaaladu si loogu dhaqmay u rabtaa xal haddii miyiga geel iyo lo iyo ari la raaci jiray magaalada maxaa la raacaya marka ya haddaad diidday inaad bala tuubiiste noqotid oo electricity noqotid oo diidday inaad restaurant ka shaqaysid magaalana aad rabsid timaha waxaa leedaha ani halay jaro mid kalaa rabaa inuu kuu jaro adiga kabad xusoo saaraysa xirfad gaaroo aad leedahay male dadka mujtamacaadka qaarka dibadaha aaday inaad waraysataa waa fiican had inaad waraysataa ma u baahneen waxaad gelaysaa soo maaha dhallinyarada adduunka youtube-yada ka gala marka si u noolyihi waxaa isaga khaldan dadkan inuu qofku xirfad yeesho iyo inuu kareerkiisa uu kor u kaco adduunka dadka wasiirada ka dega intay shaqada kala sugayaan xataa waxay leeyihiin skiil ay ku shaqaystaan maaldhaweed waad maqlaysaan waddan yuruba ra-iisul wasaare iyo wasiiru hamaqaana dareewal bas ahaa soomida maqal horan miya ra-iisul wasaare horta wasiir buu ka degay baskiisoo fuul maxaa dhib oo dhacaya ya dhibka dhacaya kuya marka dhallinyaro rabta intay meelaha iska istaagto sheekaysa ya hadhowna la leeyahay dhalinyada wax looma qabtona lama intertet gareeyo saas artaan sooma hadda kuu maandhow dunan cayaara wata gacmahooda markaan sanaabay wallahi mid dunan cayaar kara kuma jiro khafiif maxaa yeele xalow dhan buu soo jeeday xalow dhan wax kale kugu mashquulsanaa muxuu marka ya wiilashii weliba gaar ahaan hooyooyinku waa ka cabanayaan iska soo taagan canseelo rabo gabdhihii waa ka cabanayaanoo hadda nin la guursan kara iniguma jiraa la yidhi maxaa yeele ninaan ninaan shaqaysanay ya warka horta annaga dacaabtu ayn la wadaagnaayo ninkii rag ahaa meesha waa ku celisay markuu markuu si toosa wax u tari waayo oo gabdhaha shukaasan waayo kursi bilaabay soo saas maaha ya nin nin wax nin wax xadaaya wax kursanaayo waa nin aan isku kalsoonayn marka culturkaas wuxuu u baahan yahay si saxa in loo adkaasgareeyo waxaan u baahannahay cudurrada nahay inaynan ka xishoon cudurrada nahaya inaanan ka xishoon cudurro bulsho oo xooglaa dalkaan kusoo wajahan wararka aan maqlaayo wax badan inaan idaacadaha ka sheega ma rabo laakiin wararka dhallinyarada ku wajahan runtii aniga hadda aan maqlaayo warrada naxadimna wa marka dhallinyarada intaydan dalka wax u qabo kow horta naftooda say wax ugu qaban lahayn ha bilaaba warrada dhallinyaradu waa inay qorse ee dhallinyaradooda ku badbaadinaan inay la yimaadaan waa very important xukuumad ahaan waxaan ballan qaadaynaa boqolkiiba boqol qorshayaasha dhallinyarada inaan garab istaagno hay-adaha dalka joogoo dhanna waxaan ka codsanaynaa qorshaha priority number one u ah inay tahay horumarinta dhallinyaradu inay muhiim oo tahay annagoo og hay-ad walba inay maandheed iyo shaqo gaara leedahay laakiin haddana waxaan rabnaa hay-adaha horumarinta ka shaqeeya inay wakti badan geliyaan dhallinyarada sidii xirfad loogu abuuri lahaa shaqo loogu abuuri lahaa mustaqbal loogu abuuri lahaa hay-adaha waxbarashada si gaarana oo la dardaarmi doonaa waxaa la rabaa jiilka la soo saarayo inuu noqdo jiil dalkan waxtara jaamacadahan ka baxay bal ummad aan ganacsiga iyo wax soo saarka iyo warshadaha u firfircoonayn oo haddana kulli ku dhahay business aan wada baran kulli bad hadda yimaado shahaadooyinkooda business administration makooda yimid ya waa very difficult saas in lagu sii socdo waxaan u baahannahay shaqooyinka iyo waxbarashada aan dhiirigelin inay noqoto waxbarashada uu dalkan u baahan yahay saa in loo qorsheeyo wasiirka waxbarashada maanta waa maqan yahay laakiin waxaan rajaynayaa wasaaradda waxbarashada inay la timaado siyaasad cad oo waxbarasho oo ku wajahan sidii ay dadkeeda uga faa'iidaysan lahayd puntland unala jaan qaadi lahayd gobolka fiiri ummaduhu maanta dadkooda keliya hadda waxuma baraan waxay wax u baraan waxay taarget gareeyaan xataa dalka shaqadiisu hadday ka buuxsanto dalka kalu shaqada aadi laha wadamo waxaa jira la yidhaahdo exportigooda waa man power shaqaalay dhuufiyaan annagoo hadda xoolaha dhuufinaa suma dhan xataa haddaad si fiican wax u barataan meel liila dhoofiyaa la heli karaa xataa dowladaha heshiisya lala soo geli karaa shaqooyin ka bannaan yihin laakiin tahriibta waxaa ugu ordaysaan wax kale maahan waxaa la igu sheekeeyey yurub caylaa la qaataayo lama shaqeeyo ilaa waa dadba shaqaystanimo u bartay marka reason kale male ya ninka intuu dalkiisa ka cararay markuu xagga tago runta arko wuxuu dalkiisa uga faanayo xag u qabta waxaa ka qiimo badan adoo dalkaaga iyo ehelkaaga jooga oo physically iyo morally u fiyo inaan qof wax qabsato noqdo gabdhahana waxaan u sheegayaa wiilasha shaqooyinku ugu horreeyey shardi waxay uga dhigay inay shaqaystaan ya idinka ruuxadiina ha ku nicinina markuu wiilkiioo shaqooyinka qaybtiis ka shaqaynayo dhinaceeda waxay ka mid tahay dhibaatooyinkay ka mid tahay la rabo in la xalleeyo ya dhibaatooyinkii in la xalleeyo u baahan way marka an waxay la tahay waxaan rajaynayaa dhinacyada dhallinyarada moralkooda kor u qaadayo ama tacliinta sportska iyo hadda kooxaaba yeelateene entertainmentgiinaba inay welbeinkiina si aa u noqotaan dad runtii jawi fiican ku soo koro dadka haddii si fiican loo soo koriyo maskaxdiisa dadkana dawladaa korisa marka ogaada hooyo iyo aabba keliya wax ma koriyaan bulshada ayaa korisiiya dawladda maxaa yeelay hooyada iyo aabbaha waxyaabaha aasaasiga weliba intaa yarkay gacanta kugu hayaan sooma xilliga ugu daran oo qofku uu toddobiyo toban lix iyo toban kor u dhaafo waalid keliya kuma filno waxay u baahan tahay dawladdu inay siyaasado cadcad oo dhallinyarada ku wajahan la helo xooggooda caaboon la jiheeyo fisicalkooda la dhiso maskaxdooda la dhiso xirfadoodana la dhiso dabcan dawladdu taagteeda way kooban tahay waxa aan fahamsannahay aan raacaa inaan qabanno ma dhahino waa wada qabanayna lakin waxaan iga rabnaa inaad idinku dhinaciina ka yimaado tacaawun in waxaasaan wada gaarnaa sida aan ku wada gaari karna waxa waye fahamka inaan saxno runtii abaanshuba mar walba taasuu taagnaa kooxdana waxaan uga mahad celinayaa heeso runtii qiimo aada u weyn leh oo dhinac kasta taabanaya ayay maanta soo xidhay qaarkood ani hore uma maqal runtii laakiin waa wa waa muhim waana rajaynayaa inay doogkooda qaadan doonaan waxaan rabnaa puntland dhallinyaradeeda dhinaca isboortiga inay number one noqoto dhinaca aqoonta number one noqoto dhinaca bulshada iyo meelaha madallada laga muuqdo oo dhan ay noqoto dad leading role leh soomaaliya sidii midnimadeeda loo soo celin lahaa inay door weyn ka qaadataan rajeynaaila saddex iyo tobanka dhallinyarada aad ku celcelinaysaan fikirkeeda puntland buu ka abuurnay dad reer puntland saldhig u ahaa soomaaliyawaan rajaynayaa dadkaas dad la mida inay naga soo baxaan dadkaas waxay ahaayeen dad camaliyiina oo wax qabta dad sheeka ma ahayn waxaan runtii rajaynayaa in fakerkeennu uu noqdo faker wax soo saar waktigeennana uu noqdo wakti qaybsan oo waktiga oo dhan uu entertainment noqdo wakti qaybsan bini aadamku waa u baahan yahay wakti uu ama cayaaro daawado ama heese dhagaysto ama uu daawado laakiin wuxuu u baahan yahay wakti uu shaqo iyo wax soo saar iyo isaga inuu isdhisayo aqoontiisa uu akrinayo haddii marka aada isu bedeshaan dad dad meel kala joog ogaada hay-adaha waxay u dhisan yihiin dhallinyarada africa inay baabi'iyaan mala socotaan saas horta ya si ay u noqdaan consumer wax la yidhahdo wadamaha waxay shirkadaha waxay u qaabilsan yihiin in badeecadooda la gato inaan dadka africa iyo dawladaha sidaan oo kaleeta ay weligood kicin oo baahidooda loo keeno waa istraatiijiyooyin adduunka jira sideedaba istraatiijiyooyinka kuwa xunxun kuwa fiifiican baa leeyihi saamula socdaa horta ya dawladaha raba dalalkaan inayn digin idinku ma garan karaysaan ninku markuu taa ka shaqaynaya dantiisu ka shaqaynaya adigu kuma shaqayn maayo adigana marka la rabo waxaa la rabaa inaad u diyaar garowdid dalkaaga inuu dabo inaa ka shaqaysid dalkaaga inuu horumar aa ka shaqaysid cadowgaas kugu soo duulayo inaa iska celisid oo maxaa isaga celinaysaa af iyo adin iyo maskax markay mahuraan ay suud iyo garmaal ciidanka dhiirigelinaysa dagaalkay qayb ka ahay markay cayaarihii ay dhiirigelinaysay dagaalka cayaarahay qayb ka ahay midna fysically buu cayaaray soo ma fysically buu mid qor u sitay midna maskaxa buu ahaayo hogaankii maamulaayay oo wuxuu u baahnaa diyaarinaya iyo waxaa rabaa difaaca difaaca difaaca puntland in laga wada qayb qaataan puntland oo jirta waan idin sheegaya waan idingu celcelinayaa soomaaliya haddii jiritaan ay laga rajaynayo puntland jiritaankeedaa sabiiba shalay puntland waxay ahayd markii isticmaal ku soo duulay dadkii dhallinyaradii berigaa jooga kuwii diiday ahayd afartan iyo saddexdii kuwii qarannimada raadiya ahayd dalka markuu burburay kuwii nabadda ka shaqeeya laga soo bilaabo shirkii sagaashan iyo kowdii jabuuti lagu qabtay ilaa iyo kuwa hadda socdo puntland mar walba door bay waxay ku lahayd adkaynta midnimada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inuusan kala tegin puntland dowladda hadda jirta ee u halgashay markii ugu horreysay inay madaxtooyadii soomaaliya oo koob iyo sagaashankii laga tegay mar labaad lagu shaqeeyo madaxdii puntland iyo ciidankii puntland ka tirsan hadda wili waxaan u taagannahay wax kasta oo awood ay puntland leedahay ama caqli ha noqdo ama ciidan ha noqdo ama calaf iyo xoolo ha noqde waxaan diyaar ula nahay midnimada dalka soomaaliya inaan ku difaaco dhallinyarada la rabo in la khaldo aadaan uga digaya kuwii la khaldi jira kuwa reer puntland maaha nasiib daro laakiin qofka hadduusan wacyi lahayn galaa usoo dhuumanaysa ya ani waxaan igu boorinayaa idinku saaxiib noqdo mid walba wuxuu ku leeyahay facebook friends aan nahay balaayo jinni oo hataa inuu nin yahay inuu naag yaa la kala garanay oo geys batnay ya oo inuu kula joogo inuu kaa dheer yahay aan la garanay waa intuu meel kuu galo maxaa istiraha qolka iga soo gabras dan kugu akrinaya luuqa miya waxaan waxaan rajaynayaa wacyigiin inuu kor u koro muhiim bay u tahay puntland maxaa yeele dhallinyarada hadday ku xumaato boqolkiiba shan iyo toddobaatan puntland dhaawac la soo gaaray waana halis waxaan u baahannahay ummadda oo dhan shan boqol iyo shan iyo todobaatankaas kulligood ma wada shaqeynayaan hoggaan baa shaqaysama hoggaanka ururada dhallinyarada waxaa la rabaa wacyi saxa inay la imaato oo ay dadkooda ku jihaynayso waxyaabaha aasaasiga ah in la ilaaliyaa la rabaa dadka waxaa la rabaa midna ogaada dimuqraadiya doorasha aan soconaayo dadku inuu kala ra'yi duwanaado marka madaxda tartamayso ceeb ma ah taas iyo isaga kay khaldamay madaxdu inay tartanto qof walba waxqabadkiisa wax soo bandhigo lagu doorto waa shay dabiiciya hadday tahay doorasho soomaaliyeed hadday tahay mid puntland taa maaha taa inaga celinayno laakiin waxaan inaga celinaynaa nin rabaa inuu tartamo laakiin raba inuu bulsho meel degan uu baabi'iyo si uu cododkeeda si tuuganima ugu qaato sax ma noqonaysa structureka dalka iyo dadka in la ilaaliyo wey ninkii wax isku haya oo dhahaya waa shaqaynaya ha soo bandhigo ya wacyigu inuu waadixiyaa raba laakiin waxyaabaha rakiiska oo dhallinyarada lagu wareerinayo aniga runtii ma jecli inaan dadka marin habaabiyo ma rabo inaan u ekaado mas-uul aan aan dadka waxa saxda u sheegay weliba luqadda dhalinyarada si fiican baan aqaan haddaan rabo inaan adeegso dhalinyarnimaan kusoo koray sooma ya marka jiilka hadda jira waa ubadkeena ma rabno in ay khalad ku dhacaan kollay runtu soomaalida waxay dhaha raggay ka nexaysaa laakiin dumarka waa ka nexaysa nadigaa dara runta ma jecla laakiin muhiimaddu waxa weeye dadaan run isu sheegin waxay isu sheegayaan been iyo waxaan la aqoon sooma ummadna been laguma dhaqo ninkii ku fakera ummad iyo dal baan dhisaya waktigu isna waa waktigu iska dhumi ummadda dhan ba waktigu ka dhuminaya waxaan u baahannahay dad soo jeeda shaqaysanaya dalkooda dhisaya horumarkiisa ka shaqaynaya soomaaliya waaba nagu dhiyar tahay geeska africana hoggaanka noqon doona insha allah dadaa marban waxay dhahaan soomaalida federaal la diiday war annaga federaal ka fogaa marnaa soomaali puntland rijinka geeska africa oo dhan inay hormuudka u noqotay maxaa yeelay howl of africada la sheegaayo waa puntland soomaa geeska africa ay ku yaalla ya geeska africa waa kaasa waa raas casayr nahay marka cayaaraha la furayo waxaa lasoo shucladaa la daaraa soo maha ya meesha shucladii laga daarayo soomaaliya weeyo halka inaad qaadaan oo madaha kale u geysaanaan in laga sugaayo inaad idinku noqotaan dad dadkii ay shideen iyagu ku gubto lama rabo oon isdhaafin oo ummadda gaarsiin wacyigiina kor u qaada waxa ani aada ugu dardaarmaya haddaynan wax soo saar yeelan macno aan samaynayna ma dowladna kama shaqayn karo dalna ma noqon karo waxaan u baahnaa inaan xoolaha ka shaqayno weliba daraasadaan hadda la akriyo boqolkiiba intaas shaqalahaan aan waxaan qabaa u n b f dib ha loogu noqo kuwa miyu ku jira ma xisaabina malayna way shaqaynaya wax soo saar bay samaynaya ninkan xoolaha la socda nin shaqalaana laga dhigay inta magaalooyinka joogtaa filistaan sooma waa khaldan tahay daraasadaas aad u baahanta in loogu noqdo waxaan u baahannahay sambal collectionka meesha laga samaynayo miigan in lagu daro haddii magaalooyin dhowr la fiirfiiriyo ciyaar weliba marka la wareysanayo moodiiso ka la siinayo ma shaqaysaa mayuu leeyahay hadduu shaqeeyo xataa ya daraasadaas kuma dhisaneen annaga waa naqaanaa dadkeena inta shaqaysa inaan shaqeeyo laakiin shaqadeennu xooggiisu waa goobaha wax soo saarka waa miyiga waa beeraha waa badda sideedaba wax soo saarku midna waa primary oo midkaas ilaahay dadku siiyo midna waa waxyaabaha secondariga ah oo aan aan tiigsanayno warshadaha iyo khayraadka hoos ku jira in lala soo baxo labadaasaa naga maqan laakiin ummad haysata beer iyo bad iyo xoolo fartan ah adduunku waa naadir inkastoo dhibku wax baro soomaaliyan waxaan is leeyahay dhibyaraanta ay cuntada ku cunaana qaybta iyo dhaqankan isku dulnoolaashaha marka waxaan iga rajeynayaa aniga dardaarankeega waxa weeye dhallinyaradu inay wacyi yeelato danahooda qabsato dalkooda dhistaan ummadaha ay la nool yihiinna ay kula noolaadaan macaamilo wanaagsan macaamilada wanaagsan cid walba ayay inaga doonayso ama mid inaga yimid ha ahaado ama mid aa u tagteen ha ahaado waxaa la rabaa dadka magaalada puntland imaanayana in si wanaagsan loo soo dhowyo hadduu shaqo u yimaado iyo hadduu dalxiis u imaanayo iyo hadduu ehel iyo qaraabo iyo booqasho isaga yimid waxaan u baahannahay dadka ma kala soocayno human being ama soomaali ha ahaado ama ajaanib ha ahaado waxaa la rabaa dadka si wanaagsan loola macaamilo waxaa la rabaa meelaha kale markaad tagtaanna inaad noqotaan safiiro fiican oo dadka ay ka yimaadaan la garan karo dad akhlaaq iyo qiyam dad dhowra ay leeyihiin waan rajaynayaa tilmaamaha aan bixinaa iyagoo suugaana oo hadalkayga ka jilicsan inay mahuraan inay soo gudbin doonta shuga aadaan wasaaradda uga mahadcelinayaa fursaddan qaaliga ah waan hambalyaynayaa maalinta dhallinyarada hambalyo iyo dardaaran buu hadalkeena isugu jiray waxaan rajaynayaa sanadka dambe markaan u dabbaaldegayno ajiibmantigii ay gaareen dhallinyaradu in halka laga sheego waxaa wixii qabsoomay waxaan u baahannahay ribord annual ribord haddii la helayo saddexdii biloodba maxaa qabsoomay maxaa shaqo la abuuray maxaa xirfad la sameeyey magac fiicana hadda loo baxshay aniga de hadalka kale cabtooy wax la dhahaa labadan beri maqlaa kelmad walba cabtooy balaayadan la cabaayan aada looga digtoonaa weliba dhalinyarada waxa weeye hadduusan qofku wuxuu horta uusan kaljar u lahayn maba xamili kariyo ya dadka kaljarka u leh xataa iyagoo shaqadooda kama qaadaan laakiin kan aan kaljarka u lahayn oo haddana isagoo weyn bilaabay ya ceebtiisaa loo tegaya ceebtiisaa loo tegaya marka waxaan qabaa in aada looga taxadaro waxyaabaha dhaqanxumada kordhinaya waxaan aada u boorinayaa inaan aadna uga shaqayno annaga iyo wasaaradda iyo ciddii kaloo noqonaya sida sidii dhallinyarada loogu samayn lahaa claabyo ay isku arkaan librariyo goobaha waxbarashada keliya aan hayne oo activity kale uu jiro waxaan rajaynaynaa ilaa idankiis tiatar qorshaheenay ku jirta haddii la helo meel lagu soo bardiyo waxyaabaha suugaanta ah tartamada suugaanta waa waa uga mahad celinayaa shubo iyo guddigii maala dhoweyso gaalkacyo tartanka qabta ee gabadha ku guulaysato gabdhihii ragga meel gabayga xataa looga guulaystay waxay u reebeen gabar soo maahan shuba gabadha guulaysata gabar aada u yar marka waan rajaynayaa hal abuurka ragga inuu banaanka soo ba annaga waxaan rabnaa in inta lagu soo bandhigo shahaadooyinka hadda aan bixin doono laysheeg kolle kuma jiro wax qof soo saaray wax soo yani baraaca ikhtirac qof sameeyey baa ku jira inagu jira horta wallah gabar waa iyadana waxaan rabaa qof innovation wax cusub soo kordhiyey ya hal abuurku waa muhim hal abuurku ma aha afka keliya synisku galaa maado kasta hal abuur bay leedahay soo maa marka insha allah waxaan ku rajo weynahay aniga marar badan waa ku faanaa waxaa idhahdaa reer puntland dhallinyaradeeda waxay leeyihin wax la yihahda natural talent ilaah u heli nina kama qaadi kartaas hadday ku daraan wax yaroo dadaala waxaan hubaa dadka geeska africa iyo africa in badan hogaaminaan ogaada ganacsatadii ugu horreeyey ee east africa tegey kenya zambia tanzania historyga dib u raaca kuwii ugu horreeyey indiya tegey kuwii ugu horreeyey carabaha ka shaqaysan jiray kulligood waxay ahaa reer puntland historygaas ma haysaan barmarana